hooyo Maryan Maxamed Cali oo ku xanuunsan deegaanka Burtinle ee gobolka Nugaal ayaa waxa ay la xanuunsan tahay buro kaga taala dhuunta. Xanuunka hooyo Maryan ayaa dalka wax looga qaban waayey. Maam Maryan ayaa waxa ay dhib ku qabtaa in ay wax cunto iyadoo mararka qaar ay neefta ku dhagto. Waxaana xanuunkaani uu hayaa muddo toddoba sano ah. Qadre Maxamed Cali oo ah Maam Maryan walaasheed ayaa ka waramaysa xaaladda hooyo Maryan iyadoo sheegtay in xanuunkeeda dalka wax looga qaban karin.
waa maamada aa ujeedaanoo halkaa taalla waa xanuunsan tahay muddo hadda toddoba sano ah dhulkay taallay haddii la kuu ron yahay waxay ahayd maamo markii hore reer baadiye ah xoolihiina abaarihii ay dhaafeen toddoba sanana hadda halkaasay taallaa guryo ehel male dad bay guryihiisa taallaa waa ujeedaan waxaa laga hayaa cunaha buraa lagu sheegay sanka mid kalaa lagu sheegay waa indhala adahay annagu waxa weeye dad iska danyaraan nahay iyaduna waxba ma haysato waxaanu geynay magaalada gaalkacyo baa tabartayadu noqotay gaalkacyana waxay dhaheen waxba kama qaban karno wadanka waxba loogama qaban karo turkiya iyo hindiya meelaan ahayn waxba loogama qaban karo dhuuntaa waxa uga taallaa buro sanka marbaa naqasku ku dhigayaa mid kalaa uga taalla cunada markii afka laga siiya sankay kasii daynaysaa adigu cunno kalema qaadatee caanaha haddii afka laga siiya sankay ka imaanayaan caliyadu waxay ka imaanaysaa way soo noqonaysaa uma gudbi kadho intaa maraan ku daba wadnaa oo afka uga tirtiraynaa indhuufti ku celinaynaa marka ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa in la soo caawiyo maryan maxamed cali inaad soo caawisaan baan idinka codsanaynaa wadanka xol loogama qaban karaa la yiri waa maamo aada u xanuunsan waa indhala adahay dhuunta waxaa uga jidha buro sanka xataa mid baa uga taalo oo waxa weye naqasku marbuu qabanayaa dhaqaalo looma hayo waxa weye reer dan yaray kasoo jeedaa caruurteedu waxa weye caruur yaryar weeye oo miyigaasay hadda isaga toddobadaa sanaba caruur may arag waana indhala adahay marka waxaan idinka codsanayaa oo si naxariis la idinka codsanayaa inaad soo caawisaan maryan maxamed cali lambarku waa furo lix labaatan iyo labo labaatan afartan iyo saddex waa furo lix labaatan iyo labo labaatan afartan iyo saddex maryan maxamed cali ayaa markii hore ahayd xoolo dhaqato ay saamaysay abaarta ka dhacday dalka waxayna abaarta ka laysay xoolihii ay dhaqan jirtay